xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hardhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jirriban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maahe wax ii sheeg mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha allah ubadka bixiye arday yaa murunka qaba hee mugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe ii qaniicaadihee warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilmo intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxad darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caan ah daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada cuntada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenay raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa ugu dooroon saddex boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland oo ku biiray ciidanka xoogga dalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo laga mamnuucay kulamada golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya oo ethoobiya ku eedeysay in hub ka dejisay magaalada kismaayo jubbaland oo sheegtay inay go'doomisay ciidamo la geeyey raaskamboni jubbaland oo beenaysay in ciidankeedii ku sugnaa baled xaawo ay isku dhiibeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka habeeney raadiyaha cadaado dhegeystayaal goordha u diyaar garooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
war halkee u safraysaa waxaan safar caafimaad ugu socdaa magaalada muqdisho soo ma ogid in magaalada cadaado laga furay isbitaalka hanson polyclinic center oo looga maarmay safaradii caafimaad oo loogu aadi jiray magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa haddaba horey u gaar isbitaalka hanson oo ay diyaar kugu yihiin shaqaalo tababaran dhakhaatiir aqoontoodu sarayso haddaba ugu imow qalab caafimaad oo casri ah iyo daawo tayaysan hanson polyclinic center mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo isniin soo gelaysa xadna ay sii baxayso waana siddeedda bisha labiyo tobnaad sannadda laba kun labaatan iyo afar haatan waxaad ku soo dhowaataan warkii oo faahfaahsan magaalada tan cadaado ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey ololo nadaafadeed oo muddooyinka dambe ka socday degmada tan cadaado cabdiweli daahir cali ahyar bixinta warkaa inoo haya magaalada cadaado ayaa maanta lagu soo gebangabeeyey ololo nadaafadeed oo muddo asbuucah ka socday magaalada ololahan oo ahaa mid bilic soo celinaha islamarkaana magaalada looga nadiifinayay qashinka ayaa laga sameeyey dhammaanba xaafadaha magaalada cadaado ololahan oo ay hogaaminayeen maamulka degmada cadaado ayaa maanta lagu soo gebangebeeyey bartamaha magaalada gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali shilin ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed ee maanta lasoo gebangebeeyey isagoo u mahad celiyey shacabka ka qayb qaatay maanta halkan waxaan ku soo afmeernay ololihii nadaafadda saa ujeedaan waxaa laga shaqeeya dhammaan magaalada waxaan rabnaa magaalada qashin kuma harin hadda waa ujeedaan waxaan rabnaa dadka qashinka dhigaya meelaha hortooda oo ganacsatada oo bacda iyo caaga tuuraya inay meesha loogu talagalay ku ridaan oo kabaniga nadaafadda uu ka qaadayo kabaniga nadaafadda wuxuu qaadayaa wixii aruursan laakiin waxaad tuuriyeynaysaan adinka ayaa qaladkeeda iska leh waxaan kaloo rabnaa dadka ta qashinka soo qaada meelaha mujtamaca ka dhexeeya dhigaya ilaahay subxaana wa tacaala inay ka cabsadaan ma harin digniin dambe ogeysiin dambena ma harin hadda kabacdi sharcigaa lala tiigsan doonaa nadaafaddu waa imaanka barkiis waa cibaado adinku ku cibaadaysto qashinka qaada haddaadna cibaado rabinna dembi ha kororsanina marka waxaan rabnaa inaan idhaahno u mahad celino dhammaan dadka ka soo shaqeeyey nadaafadda ololahan waa la soo afmeeray hadda kabacdi qofkii qashinka hortiisa lagu arko isagoo yaalla isagaa la xisaabinayaa isagaa la ganaaxaya isagaana xirmaya laakiin ma jirto ololo guud oo nadaafadeed oo dambe oo hadda kabacdi ama kabaniga ama degmada caado ka shaqayn doonaa ma jirto qof walba meeshiisa ku diyaarsho gurigiisa hortiisa waa laga qaadayaa intaasaan rabnaa inaan ku soo gunaanadno ilaahay ka cabsada qashinka iska nadiifiya guryihiinna hortiisa ha dhiginina waa cudur weliba xilliyada kaloo hadda kulayluhu jiro waxa waaye shuban biyooda laga qaadaya dhibaatooyina ka jira meelaha mujtamaca uu isticmaalo oo masaajidda loo maro oo suuqyada loo maro qashinka ka daaya dowladda federaalka soomaaliya ayaa ethoobiya ku eedeysay in hub ka dejisay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa waxa uu sheegay in dowladda ethoobiya ay hub ka dejisay magaalada kismaayo waxauna sheegay arrinkaasi dowladda federaalka soomaaliya aysan u dulqaadan doonin dowladda soomaaliya waxa ay cambaareynaysaa islamarkaana ay si weyn uga soo horjeedaa ficilada xadgudubka ah ee dowladda etoobiya ay ka wada gudaha soomaaliya ee ay ku carqaladaynayso amniga iyo xasiloonida soomaaliya tallaabooyinkaas oo sidoo kaleta xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah iyo madax bannaanida soomaaliya ayna wadday etoobiya tan iyo iskudaygeedii dhulballaarsiga ahaa horraantii sannadkan kadib markii dowladda iyo dadka soomaaliyeed ay ka hor yimaadeen damaca gurrucan ee abiy axmed ee uu doonayey in maaragtay uu dhulballaarsi ku sameeyo waxa ay dowladda etoobiya si isdabajooga u qaadaysay tallaabooyin ay ku wiiqayso amniga dalka soomaaliya sida in ay ku soo daabisho hub sharci darro ah iyo in ay gudaha dalka ku diyaar gudaha dalkeeda ku diyaariso maleeshiyaad soomaali ah oo iyada ka amar qaata kadibna ay u soo dirto gudaha soomaaliya si ay colaad uga huriyaan sida lala socda etoobiya waxa ay hub sharci darro ah horey u soo gelisay deegaanno ka tirsan dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug sidoo kale waxa ay gudaha etoobiya ku ururisay maleeshiyaad ay ka kaxaysay hirshabeelle mar kale ayay maalintii shalay ahayd waxa ay etoobiya si sharci darro ah laba diyaaradood oo ay leedahay shirkadda ethoobiyan airlines ay uga dejisay magaalada kismaayo kuwaas oo waday hub sharci darro ah etoobiya waxa ay diyaaradahaas hore ugu sii qaaday shakhsiyaad soomaali ah oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee jubbaland maxamuud sayid aadan iyo xubno la socday kuwaas oo ay doonayso inay u kaashato abaabulka iyo shirqoolka ka dhanka ah ee ummadda soomaaliyeed ayna ku xalaalaysato oo ay u isticmaasho maleeshiyaad ay ku abaabulayso gudaha etoobiya si ay waxyeello uga geystaan gobolka gedo islamarkaana uga shaqeeyaan in gobolkaas ay ku hoosgeeyaan maamulkooda ficiladaas dhammaantood waxay si cad u muujinayaan sida maamulka cadowtinimadu ay ku fogaatay ku aadan soomaaliya ee etoobiya uu ugu mashquulsan yahay kala dhantaalidda midnimada dalka soomaaliya damaca dhulballaarsiga ah ee ay waddo iyo dib u hubaynta maleeshiyaadka iyo shakhsiyaadka dabadhilifyada ah ee cadowkalkaalka u ah ee etoobiya si ay uga caawiyaan in ay qabsato qaybo ka mid ah dhulka jamhuuriyadda soomaaliya banaanbax lagu taageerayo maamulka jubbaland islamarkaana looga soo horjeedo faragelinta dowladda federaalk soomaaliya ay ku haysa deegaanada jubbaland ayaa lagu qabtay deegaanka luglow oo ka tirsan gobolka jubbada hoose khaalid cabdiraxmaan iyo warbixinta warkan kismaayo inooga soo diray aamadooda ilaahay guulalasiiyo wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda jubbaland guddoomiyaha gobolka jubbada hoose iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo ayaa ka qayb galay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo madaxweynaha la doortay ee dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyadoona looga soo horjeeda faragelinta dowladda federaalk soomaaliya ay ku hayso jubbaland boqolaal qof oo ka kala yimi xaafadaha iyo deegaanada ku xeeran deegaanka luglow ayaa muujiyey shucuurtooda ku aadan taageerada madaxweynaha la doortay ee dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam iyagoona isku soo baxa ku muujiyey faragelinta qaawan ee dowladda federaalk soomaaliya ee ku hayso deegaanada nabdoon ee dowladda jubbaland qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay isku soo baxa oo goobta ka hadla ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin colaadda dowladda federaalk soomaaliya ay ka howrinayso deegaanada nabdoon ee dowladda jubbaland madaxweynehenana waa aayiibsana boqol kiiba boqol oanu ku faraxsanaa meel alla dad alla dadkii naga dhintay iyo wax alla wixii aan marnay dhib alla dhibka aan marnana kole ninka maanta garabkeena taagan waa axmed maxamed islaam garabkiisa ilaahay kama baxa garabkeenana kama baxa dowlad federaalaa tahay waxaa de waxa lagugu sheegaya waa horta kale caalamka soomaaliya federaal dowladda ah oo maxaan ku dhaha isku sheegaysa baa tahay waxaa ku dhaqmaysana carruurta yar kuma dhaqmaan waddan ada oo siddeed kilomitir ama soddon kilomitir kuu jiro al-shabaab haystaa dowladda soomaaliya t xamarta aad sheegaysaa maalin walba oo masaakiin lagu xasuuqaa waxaa intaa ciidan ula soo guurto ah hadda aa agteen ula soo degto ama boqol iyo siddeetan kilomitir ah ciidan u keento horta ciidan waa kii digaal soo qaado ama ha guulaysto ama ha ha guuldaraysto laakiin in ciidan lasoo qaado bad dhexdeeda lasoo fariisiyo horta libin kuma gaaraysa wax hadda oo libin ooga gaartina male taada kale waxaan ugu bilaabday laaluush laaluush annagu ma qaadano reer jubbaland haddaan nahay sakiirka dumar haddaan nahay iyo rag haddaan nahay isku maskax baan nahay isku fikrad baan nahay anigu laaluush ma qaadano haddaa adinka federaal markaad tihiin oo xamar joogtaan as laaluush jirteen jubbaland laaluush ma galo masaakiinteeda iyo maalqabeenteedana waa dad is ayiibsan oo isku taa oo isku tiirsan oo isku magaciisa isku maskaxay xasan sheekh maxamuuda waxaa ku dhaqmaysa wax maan laaluushka maanta aad nala soo aada annaga masaakiin badanoo u baahan baa xamarna agoommo ku eh rajooyinna ku oo kaaga baahneed waxaa rabnaa insha allahu tacaala axmed madoole insha allah in madihiisa kor allah ka dhigo odowgii ka soo horjeedana inaan ka qawadno cid alaale intii axmed madoole jeceshahay gacan ha taagto cid allaale intii axmed madoole jeceshahay gacan ha taagto intaasan shamaamud raasintaa eegaa u taala lacagaasan shaah maamuud ma jecelna haaranka wasaga ahaa anigaasan shaah maamuud waxaa rabna innaa ciidankiisa asaga ina agtoos aan marsiino aamadooda ilaahay guul allaha siiyo aamadooda guul allaha siiyo aamadooda guul allaha siiyo madaxweynahayno axmed maxamed islaam taageersigna may kalen dhimina madaxweynaha federaalka may kalen dhiminya maante may kalen dhiminya luuqad ma kalen dhiminta cod ma kalen dhiminya codka kulli in la iska raacsinya mudahay- mudanahayno madaxweynahayno in doorashadiisa si cadaalad leh unuun dooridni si annaga ka caafimaad qabne ka nabad qabne doorisho oo bandhig yani mubaax eta yani may kalen caddeeyase madaxweyne axmed maxamed islaam may kale kin- may dhahayna axmed mud- madaxweyne een, xasan sheekh may kale yani kin dhiminya way wax kale usan dhiminaad kale ma jirto marka dadkayga maysin sheega mar waliba madaxweynahayna taageeradiisa ina badino jaceelkayna ina annaga muujino gudoomiyaha gobolka jubbada hoose xasan cabdi guure iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kismaayo najiib barre salaad oo madasha ka hadlay ayaa shacabka ugu baaqay midnimo iyo difaaca nabadda ay haystaan waxaan aad ooga xunnay oo aanu ka soo horjeedna cidda siyaasadaynaysa waxqabadkii iyo difaacii dalka la qabanayay iyo doorashadii jubbaland wax ka sheegaysa aad baan ooga xunnay waxaan ka- aad ooga sii xunnay dowladdii soomaaliya ee mataqaanaa aan gacanteenna ku dhisnay ee mataqaanaa dadka soomaaliyeed ay soo wada dhoweeyeen inay noqotay dowlad mataqaanaa kharbudaad iyo buuq iyo waxaan loo baahnayn ka shaqaynaysa Een, dadkan hadda aad aragtaanoo meesha tuuran ee ca- masaakiinta ee mataqaanaa soo soo barakacay ee we- meesha lagu ururiyo raashimadii la siinayay ee hay-aduhu ay siinayeen oo adduweynaha looga soo kadhaabay ee la keenayay waxaa weeye dowladdii baa ga- hor istaagtay oo gacanta ku dhigtay maalmahan inaad la socotaan iyo kale waxayna u daabulaysaa ciidamo kharbudaya deegaanadii iyo dhulkii mataqaanaa howlgalladu ay ka socdeen ee nabadda ahaa ciidamo loo diray kharbud iyo inay hor istaagaan howlgallada jubbaland iyo doorashada jubbaland inay hor istaagaan loogu talagalay ayaa loo daabulay raashinkii iyo wixii dadkan loo qabanay madaxweynaha waxaan leenahay axmed maxamed islaam guul madaxweyne guulayso jubbaland ha jirto jubbaland ha joogto jubbaland ha jirto Waxaan rab- dowladdu waxaan leenahay waxaa tihiin dowladdeennii annagaa idin dhisannay dadkan maanta aa arkaysaan waa dad barakac daadadkii ka soo barakacay dagaaladii shabaab ka soo barakacay aa meeshaan joogo lacagaha aa ku furfuraysaan ciidamada jubbaland dhaqaalaha aa ku bixinaysaan inaad dowlad ku dumisaan dadkaanaa idinkaga baahanay dadkaan siiyaan idin leenahay dadkaanaa u baahanay dadkaan waxtara runtii meel dhisan in la burburiyo sax maaha dowladnimada jubbaland dad badanaa ku manfacay dad badanaana nabad iyo xasilooni ku helay dadkaanaana ka mid eh waxaan rabnaa inaan idhaahdo dowladda jubba dowladda federaalka ee soomaaliya dhaawacyadii hore dadka ha soo xasuusinina wixii horeeta dadka ha soo xasuusina waxaan idinka rabnaa inaad dadka nabad iyo xasilooni u horseedaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa madaxweynaheennii ra'iisul wasaaraha waa ra'iisul wasaaraheenni waxaan leenahay inaad wax burburisaan maahe ka shaqeeyaysaa dalkan iyo dadkan u dhisi laheedeen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland dadka shacabka iyo dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland aad doortay soo annaga ma dooran madaxweynaha soo annaga ma dooran madaxweynaha ma cidna dhaafin kartaa jirta inaan difaacna diyaar muu nahay jubbaland midnimada jubbaland diyaar muu nahay aan ka wada shaqeyno wada jirka iyo midnimada jubbaland aan u istaagno jubbaland sidii mustaqbalkeeda iyo ayaheeda aan uga tashan lahayn wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda jubbaland cabdirashiid cabdiraxmaan caamir oo isku soo baxa ka hadlay ayaa sheegay inay aada uga xun yihiin faragelinta iyo hurinta colaadda dowladda federaalka soomaaliya ay ka wado deegaanada nabdoon ee dowladda jubbaland madaxweyne waxaa su'aalan ku weydiinaya raaskiamboni ilaa iyo micnaha magaalada muqdisho waxay u jireen siddeed boqol iyo konton kilomitir isbuucii hadda la soo dhaafay magaalada muqdisho iyo afgoy waxa u dhexaysa soddon kilomitir buundadii afgoy mukigii weynaa ah shabaab qabatay soddon kilomitir maxaad kala soo doontay siddeed boqol iyo konton kilomitir en- en inaad ciidamo geyso taas raalli ma ka tihin raalli ma ka tihin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abuurtay ka baq dadka masaakiinta ah oo berimageydada ah oo fatahaadda soo barakicisay oo siddeetan iyo shan kun oo qoys oo ku nool en- en bariga siddeetan iyo shan kun oo ku nool galbeedka ayaa micnaha hadda micnaha meesha la yidhahdo new qaamqaam beerahoodii guryahoodii waxay haysteen oo dhan fatahaadii ka soo barakicisay lacagta aad ku qarash garaynayso oo ilaahayna aad u dhaaratay in cadaalad aad ku shaqayso lacagtan micnaha maxaa micnaha aad u siin weysa dadkan masaakiinta ah oo habeenkii hataa dab aan shidanin cadow aan leenahay cadowgeennana waa shabaab cadow kale ma jiro ha abuurin adiga wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqaaha dowladda jubbaland ayaa maanta qoysas danyara u qaybisay xoolo nool warbixinta warkan waxaa kismaayo nooga soo diray waryahayaga cabdulqaadir axmed cali wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland ayaa xoolo nool guddoonsiisay dad gaaraya lixdan qoys dadkan oo ah dadkii ay saameeyeen abaaraha iyo fatahaadaha islamarkaana ahaa dad ku sugan deegaanka istanbul iyo bulo bartire ayaa qoyskiiba la siiyey shan neef oo ari ah taasoo wasaaraddu ay sheegtay in loogu talagalay inay xanaanaystaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali nuuraani oo la hadlay tv-ga jubbaland ayaa ka warbixiyey ujeedka bixinta xoolaha nool isagoo sheegay inaysan bilow ahayn ee xoolo intaan ka badan wasaaraddu siin doonto dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaan rabnaa maanta halkan waxaan u joognaa inaan xoolahan idiin qaybino dalka halkan joogo waa dadkii xoolihii ka soo dhammaadeen oo abaaruhu ay saameeyeen wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda jubbaland ayadoo ka jawaabaysa baahiyaha jira iyo dadka xoolihii ka soo dhammaaday inay ka daryeesho oo ay ka warhayso waxay go'aansatay in dib aduud loo sameeyo oo dadka xoolo qaybin dam dib loogu sameeyo tani waxay ka mid tahay marka barnaamijyada iyo siyaasadda ay wasaaraddu go'aansatay in dadka soomaaliyeed ee abaaruhu iyo isbeddelka cimiladu saameeyeen ay ay ay dib u dejin ugu samayso xoolahan aan ujeedaan maanta laydin qaybin doono waxaan ugu talagalnay waa bilow fiican dadka soomaaliyeed in kaar la siiyo ama in la yidhaahdo loorkaasaa laydin sameeya xaggaa fadhiista ana la dhihine waxay yaqaanaan oo ah xoolihii ay dhaqan jireen in dib loogu abuduudo islamarkaasna tababar aan ku siino sidii ay dib ugu dhaqan lahaayeen waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad sidii loogu talagalay aad ugu talagashaan aan dhaho sidii loogu talagalay aad u dhaqataan xoolahan looma ogolo in la iibiyo looma ogolo in la gowraco keliya waxaa laydin siiyey inaad dhaqataan oo xanaanaysataan oo idin bataan wasaaraddu waxay ku howlan tahay sidii intaan ka badan aad u heli lahaadeen laakiin goorma waa markii idinka si wanaagsan aad u dhaqataan xoolaha ma ahan loor beriisoo lagu siinaayo ama timir lagu siiye ma ahan waa nafley idinkoo kale ah biyay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin daryeelay u baahan yihiin caafimaad ay u baahan yihiin sidaa daraaddeed mas-uuliyaddaas inaad qaadataan midda kale liiskiinii iyo magacyadiina waan haynaa ka wasaarad ahaan dadkaan wax siinay anta la siiya iskama bixi doonaan waxaan samayn doonaa dabagal waa laydin daweyn doonaa kuwo kaloo soo socdaa laga yaabaa in laydin kordhiyo si wanaagsan haddaa u samaysaan wasaaraddu ma soo dhoweynayso markaasaba in de kaamam iyo buushash dadka soomaaliyeed meel intu lagu aruuriyo annagoo barwaaqadan iyo dhulkan iyo xoolaan haysano in la yidhahdo maalin kasta hay-ada soo socoto waxaan rabnaa qof kastoo xoolahan helay nidaam iyo isbees isaga uu ku dhaqan karo xoolahaas inuu samaysto bil bannaan uu u guuro xoolihiisuu dhaqdo xoogga saarto shaqaysto insha allah wixii kaloo baahiyaa jirin wasaaraddu way ka jawaabi doontaa qaybtan bilow waa bilow un ma noqon doonto tii u dambeysay wejiyo kalaa jiri doono oo loo qaybin doono xoolaha marka aad baad u mahadsantihiin cabduqaadir axmed cali ugu yaraan saddex boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka jubbaland ayaa ku biiray ciidamada xoogga dalka soomaaliya in ka badan saddex boqol oo askari oo ka tirsan ciidanka daraawiishta jubbaland ayaa maanta ku biiray ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan balad xaawo ciidamadaas waxaa hogaaminayay saraakiil sareeh oo ka tirsan jubbaland kuwaasoo warbaahinta kula hadlay goobta ay isku soo dhiibeen saraakiisha iyo qaar ka mid a askarta ayaa sheegay sababaha ay uga baxeen jubbaland ay ka mid tahay cabashada mushaaraadka iyo xuquuqda oo aanay helin muddo dheer waxay sidoo kale tilmaameen inay doonayeen si rasmi ah ula shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya si ay qayb uga noqdaan dib u xoreynta iyo sugidda amnigaha deegaanadaasi saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan balad xaawo ayaa si diiran usoo dhoweeyey ciidamada cusub iyagoo sheegay in taniya tahay guulla usoo hoyatay howlgalka dowladda federaalka soomaaliya ee gobolka gedo wararku waxay intaa ku darayeen liibitaanka maanta ay tahay tii ugu badnayd ee ka dhacday jubbaland iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay sii kordhayaan ciidamada ka tegaya jubbaland ee ku biiraya dowladda federaalka soomaaliya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka jubbaland oo muddo soo jiitamayay ayaa hadda maraya heerkii ugu xumaa iyadoo dowladda federaalka ay saldhig weyn ka samaysatay deegaanka raaskambooni si ay u xoojiso joogitaankeeda jubbaland wararkan waxay muujinayaan iskudhacyada siyaasadeed iyo amni ee ka jira jubbaland iyo saameynta ay ku leeyihiin dagaalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa laga mamnuucay dhammaan kulamada golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa soo saaray go-aamo ka dhama xildhibaanada lagu eedeeyey in carqaladeeyeen habsimo socodka shaqooyinka labada gole ee baarlamaanka go-aanada lagu shaaciyey warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha waxaa ka mid ahaa in shan iyo toban xildhibaan laga mamnuucay ka qaybgalka kulamada golaha muddooyinka kala duwan mushaarka laga joojiyey sidoo kale xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan firimbi ayaa si gaar ah laba bilood ha looga joojiyey fadhiyada golaha kadib markii lagu eedeeyey inuu gacan u qaaday askari booliis oo ka tirsan ilaalada baarlamaanka warqadda ayaa si gaar ah u faahfaahisay in falka gacanqaadka uu dhacay toddobiyo labaatankii nofembar iyadoo sidoo kale ganaxyo la duldhigay xildhibaano kale oo lagu eedeeyey inay soortaageen qabsoomidda kooramka kulamada golahana ka hor yimaadeen xeroosaadka golaha shacabka gudoomiyaha ayaa ku bogaadiyey guud ahaan xildhibaanada golaha shacabka dadaalka ay ugu jiraan gudashada waajibaadka qaran isagoo kula dardaarmay in si hufan u ilaaliyaan nidaamka iyo habsimo socodka howlaha baarlamaanka maamulka jubbaland ayaa beeniyey in ciidankeeda ay ku sugnaa baladxaaw ay isku dhiibeen dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga gudaha jubbaland sareeye gaas yuusuf xuseen cismaan dhuumaal ayaa beeniyey wararka saacadihii lasoo dhaafay lagu baahiyey baraha bulshada kaas oo ahaan ciidamada jubbaland ka tirsan ee ku sugnaa degmada baladxaaw ee gobolka gada ay isku dhiibeen dowladda federaalk soomaaliya qoraal kooban oo uu soo saaray wasiirka amniga gudaha jubbaland ayaa u qoraa sida tan waxaan si cad u beeninayaa inaysan jirin ciidamo ka tirsan dowladda jubbaland oo daraawiishta oo ku sugan baladxaawo ciidamo jubbaland oo daraawiish waxaa u dambeysay kuwii dowladda federaalka ku wareejisay wasiirkii hore ee amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdi nuur maamulka jubbaland ayaa sheegay inay guddoomiye deegaanka raaskamboni wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga jubbaland aadan axmed xaaji oo wariyaasha kula hadlayay magaalada kismaayo ayaa sheegay in la goodoomiyey ciidamada dowladda ay ku daabushay aagga raaskamboni gobolka jubbada hoose wasiirka ayaa sheegay in badda iyo cirka laga xiray ciidamadaasi ayna ku jiraan xaalad adag oo goodoona siduu hadalka u dhigay aadan axmed ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in jubbaland afartan iyo siddeed saac ay u qabanaysa ciidamadaas haddii ay ku bixi waayaanna ay ka qaadi doonto tallaabo adag wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga jubbaland ayaa ku eedeeyey ciidamada dowladda in qalqalgelin amni ay ka wadaan raaskambooni balse aan la aqbali doonin go-aanka waxaa ka horreeyey mid kale oo horay u soo saaray madaxweynaha maamulka jubbaland ee dib loo doortay axmed madoobe oo muddo shan iyo toban maalmooda u qabtay ciidamada ay dowladdu geysay jubbaland welina wax isma bedelin iyadoo dowladda federaalka ay ciidamo dheeraada kusii daabulayso aagga raaskambooni si kastaba dhaqdhaqaaqyo ay wadaan labada dhinac ayaa marba marka ka dambaysa kasii daraya waxaana laga cabsi qabaa in xiisadda ay isku rogto dagaal toosa warkii habeen dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic show anaga intaa warka anigoo sharmaarka maxamed maxamuud iyada la socodsiinayay waxaa soo saaray saaxiibkay luqmaan islaasaga ayaa ii farsameynaya intaa warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaan allah